waxaan maanta isugu nimid oo odayaashii gobolka banaadir ay isugu yimaadeen waa taageeridda iyo garab istaagga waxbarashada gobolka banaadir iyo agaasimkeeda ayaan isugu nimid inaan taageerno agaasimka waxbarashada gobolka banaadir oo runtii labadaa sano horumar aada u fiican ku tallaabsaday horumar aan la dafiri karin ayuu ku tallaabsaday waxbarashadii waa la daadejiyey hoos iyo degmooyinkaa loo dadejiyey gobolka banaadir isbedel weyn ayay ku sameeyeen waxbarashadii gobolka banaadir ayadaasaan maanta taageeraynaa waxaan rabaa inaan halkan ka jeediyo oo aan baaq u diro wasiirka waxbarashada wasiirka waxbarashada waxaan leenaha wasiir taageer gobolka banaadir sida aad ugu wareejisay ugu taageer oo waxba yaa laga hagran hadday dhaqaalo tahay iyo hadee tahay hay-adihii wax siin jira gobolka intaba inaad ku taageertaan wasiirku ugu baaqaynaa ra-iisul wasaarahana ra-iisul wasaarahana waxaan leenahay ra-iisul wasaare labadii sanoo aada joogtay waxbarashadii gobolka banaadir horumar aada u weyn ayay ku tallaabsatay hadda ma aha in waxbarashadeenni la siyaasadeeyo midaan aqbalayno ma aha wasiir carab iyo cumar firishba adaa heshiisiin kara ayagana heshiisiin